marka laga hadlaya guuldarooyinka iyo hadimada maamulka yahuudda iyo ciidankiisaba ka soo gaaray dagaalka uu kaga jira jiida ghaza waxaanan marnaba la ilaawi karin oo sheegan cudurrada nafsiga ah ee ku dhex faafaya bulshada gumaystayaasha ah iyo xaaladaha isdilka baqa cararka oo lagu sii daray waalnida oo iyagana ku dhex baahaya sufuufta askarta maamulka yahuudda goobaha caafimaadka nafsiga ah ee lagula tacaala cudurrada miirka iyo xanuunada dhimirka ee ku yaala magaalooyinka uu gumaysiga ku jooga kayaanka sahyuuniga ah ayaana waayihii dambe martigeliyey xaalado dad bukaan ah oo aad u tiro badan islamarkaana la liita xanuunno nafsi ah dadkan ayaana iskugu jira kuwo ku talax tegay qaadashada daroogada ilaa ay dabadaba ka dhigtay qaar kale oo ku foolan in ay nafta isdhaafiyaan iyo kuwo miirka ka xanuunsanaya xanuunnada dhimirka ayaana si guud ku badanaya gudaha kayaanka ilaa ay bulshadiisu ka noqotay mid ay warbaahinada qaar ku tilmaamaan bulsho bugta oo la liidata xanuunno aanan ku badnaan jirin xilli ay xukuumadda yahuudda iyadana u taagla'dahay wax ka qabashada xaaladahan ma ahan mid suuragal u ah maamulka yahuudda iyo ciidankiisuba qarinta ama daboolidda saameenada taban ee xagga miirka dhimirka iyo nafsiga ah ee uu dagaalka ghaza ku reebay sababa ku aadan cabsida iyo murugaha haysta ee ka dhalanaya dagaal socda lix boqol oo maalin oo xidhiir ah tani ayuuna maamulka yahuudda si muuqata ooga dareemayaa zaxmada ka jirta xarunnada lagu xidho dadka maanka ka xanuunsanaya hay-adda eran oo ah hay-ad uu leeyahay maamulka yahuudda dhanka kalena ka shaqaysa gurmadka deg dega ah ee loo fidiyo dadka ka xanuunsanaya xagga dhimirka ayaa sheegaysa in boqolkiiba afartan iyo sideed wicitaanada ka soo gaaraya dhanka maamulka yahuudda ee yihiin dad ka cabanaya walwal iyo walaac joogto ah dareenka kelinimo qalbi kaca hurdala-aanta iyo ku-fekerka isdaldalaadda tirakoobkan ku dhow kalabarka islamarkaana ay baahisay hay-adda eran ayaa noqonaya kii ugu badnaa abid ee ay baahisa munadamada tan iyo markii la aasaasay ayna shaqo bilowday sanadkii kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii hay-adda ayaana waxaa haysta ciidankooda iyo bulshadoodaba ku tilmaamtay in ay yihiin daad waali ah oo ku qulqulaya magaalooyinka ay yahuudda xoogga ku haysato inta ay qiratay hay-adda gurmadka deg dega ah ee xagga dhimirka ee maamulka yahuudda ayaa inta uu dagaalka qitaaca go'doonsan socda waxaa soo gaaray saddex boqol oo kun oo wicitaan islamarkaasina dadka soo diraya ay kaga cabanayaan xanuunno nafsi ah ayna ku dalbanayaan in loo fidiyo gargaar xagga miirka ah ku dhowaad boqol kun oo tiradaasi ah waxaa laga diiwaangeliyey gudaha ciidanka yahuudda konton iyo siddeed kunna waxaa soo dirsaday dhalinta ardada ka ah xarumaha waxbarasho ee kayaanka gumaystaha ah arrintanna waa mid ku filan in ay welwelgeliso hurdadana u diido madaxda sahaayinada ciidamada qaar ee ka tirsan maamulka yahuudda arrintu waxa ay ka gaartay heer kale oo aad u hooseeyo qaarkood ayaana marka ay la soo xidhiirayaan xarumaha caafimaad ee raacsan hay-adaha eran ee maamulka yahuudda waxa ay hadalkooda cabashada ah ku lamaaninayaan sida ay oga xun yihiin in ay ku dhiman waayeen ghaza sababo ku aadan xaaladaha aanan la xamili karin ee ay xambaarsan yihiin jimciyad lagu magacaabo saxar oo ka shaqayso gargaarka deg dega ah kana howlgasho dhanka internetka raacsanna maamulka yahuudda ayaa iyadana daaha ka rogtay in wicitaanada dalbanaya gurmadka caafimaad ee xagga miirka ah ay aad u bateen lambar qiyaasi ahna jibiyeen inta uu socdo dagaalka ghaza jimciyaddan ayaana sheegtay in ku dhowaad boqolkiiba soddon ciidanka maamulka yahuudda ay kala soo xidhiireen dhanka mareegaha internetka oo ay jimciyaddan mawaaqic kala duwan ku leedahay dhalinta qaangaarka ah ee ka cabsanaya inuu maamulka yahuudda u taxaabo dagaalka ghaza ayaa iyagana waxa ay tiradoodu gaartay ku dhowaad lix boqol oo kun kuwaasi oo inala soo xidhiiray iyagoo ay cabsi buuxisay maankooda ayay sidoo kale leedahay jimciyadda saxar khubarada iyo odayaasha guurtida ah ee maamulka yahuudda ee ka howlgala majaalka xanuunada nafsiga ah iyo daaweyntooda ayaa dhankooda aaminsan oo weliba ku calaacalaya in kalkan ama fatradan ay tahay tii oogu darnayd abid ooguna adkayd ee soo marta khubaradan ayaana dagaalka ghaza ku tilmaamaya in uu yahay mid burburiyey qitaacoodii caafimaadka nafsiga ah iyo badqabka dhimireed ee ciidankooda waxa uuna haadaan ka tuuray waa isla dagaalka ghaze hanka jiilka soo hana qaadaya ee ku aadan in ay iska diiwaangeliyaan ciidanka maamulka yahuudda cabsida walwalka walaaca xanuunada nafsiga ah iyo xasuusaha adagi waa kuwa ay tobannaan sana la noolaan doonaan ciidankeenna baqa cararka nacaybka iska ilaalinta in ay ku biiraan wuxuudaadka ciidankeennana waa arrimo ay wajihi doonaan ficanna soo koraya ayuu sidoo kale leeyahay sargaal ka tirsan maamulka yahuudda kana howlgala majaalka xanuunada nafsiga ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka yahuudda ayaa iyadana darafkeeda waxa ay tilmaamtay tilmaamaha taban iyo saameennada liita ee ka dhashay dagaalka ghaza uuna la nool yahay ciidankooda hurdala-aan qarow habeenkii ah qaadashada khamriga iyo mukhadaraadka ku fekerka isdaldalaadda ayay wasaaraddu ku sheegtay in ay la nool yihiin boqolkiiba afartan iyo saddex dadka yahuudda ah ee lagu deegaameeyey dhulka ay leeyihiin muslimiinta reer filistiin daraasaadka ku saabsan arrintani ee ah cudurrada nafsiga ah ee jilbaha dhulka ugu jiidaya maamulka yahuudda ayaa iskugu jira kuwa dawli ah kuwa ay samaynayaan warbaahinno madax bannaan iyo kuwo aanan xaqiiqada lagu dul dhisin oo ay soo saarayaan warbaahinno iyo wakaalado taabacsan maamulka yahuudda shabakadda carabi boosta oo isha marisay ama daraasad ku samaysay daraasaadkaasi ayaa sheegtay in daraasadaha kiddigood ay ka siman yihiin sida uu maamulka yahuudda oogu jabay xagga fekerka ra'yulcaamka muuraalka iyo sumcadda tirada dadka ka xanuunsanaya dhimirka ee yahuudda ah ayaa ahayd dagaalka ghaza ka hor laba boqol iyo konton kun oo qof oo keliya balse wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar waxaa tiradaasi ku biiray siddeed boqol iyo toddobaatan kun oo qof taqdiiraadka qaar ayaana sheegaya in ku dhowaad saddex iyo toban kun ilaa afar iyo toban kun oo yahuud ah ay weli la nool yihiin cabsi ka soo gaartay dhacdadii tuufaanul aqsa wasaaradda dagaalka ee maamulka sahyuuniga ah ayaa sheegtay in tan iyo markii uu dagaalka ghaza bilowday ay toddoba kun oo saraakiil iyo askar iskugu jirta ay shaqada ooga baxeen sababo ku aadan xanuunno nafsi ah oo ku soo darsay islamarkaana ay la xamili waayeen in ay sii wataan shaqadooda ciidannimada isbitaalka weyn ee asota ashduud ee ku yaalla magaalada uu caasimadda ka dhigtay maamulka yahuudda ee talla abiib ayaa dhankiisa soo saaray warbixin uu ku caddaynaya sarakaca ku yimid dadka la xanuunsanaya xaaladaha nafsiga ah ee soo booqanaya isbitaalka sidoo kale isbitaalka ayaa warbixintiisa ku sheegay in daawooyinka loogu isticmaalka badan yahay talla abiib ay noqdeen kaniinada hurdada iyo kuwa qofka miirka ka tagsiiya